wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye ayaa wasaaradda beeraha galmudug ku wareejiyey cagaf cagafyo loogu talagalay in lagu xoojiyo waxsoo saarka beeraha deegaanada dowlad goboleedka galmudug wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka warbixiyey tirada cagaf cagaf ee lagu wareejiyey maamulka galmudug sharaf bay noo tahay inaanu maanta joogno dhuusamareeb xarunta dowlad goboleedka galmudug xaruntii cagaaran roobkadan alxamdulilaah dadkuna beero iyo wax soo saarku mashquulsan yahay iyo xoolo sharaf bay noo tahay wasaaradda heer qaran inaanu soo gaarsiino gobolkan oo ama dowlad goboleedkan cagafyo shan xaba ah oo loogu talagalay beeraleyda inay caawiyaan laguna bilaabay hay-addii on ee caawin jirtay beeraleyda soomaaliyeed ciidana wasiirka wasaaraddan aadka u quruxsan deegaankan bunkii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay iyadoo weliba awalhorda degaana wada talabaynayseen beeraleyda deegaanka ama dowladda iyaduna ka qayb qaadan toosada cagafteento sharafta noo tahay waa soo badin doonaa cagafyo badan baan keeni doonaa si wax soo saarka gobolka u fadhiisto nimankoo gacmaha haysta samada shaqeynayno waa mahadsantahay guuleysta insha allahu tacaala noo qabsataa cagaf midka wareejimo ilaahay aad cagaf cagafada aan lagu wareejiyey maamulka galmudug ayaa wax badan wuxuu ka tiri doonaa in lagu xoojiyo wax soo saarka beeraha ee deegaanada dowlad goboleedka galmudug